bismi illahi raxmaan iraxiim ugu horeyntii horta bada daljir waa salaamayaa si gaaran haykal adiga taarikh nololeedka inta aan ka xasuusto maxamuud magaciisoo buuxa waxaa la yidhahdaa maxamuud muuse xirsi marka cadde ayaa maynaastiisa wey cadde marka islaanta dhashay hooyadiisna waxaa la yidhahdaa naado shire wuxuu ku dhashay magaalada xamar kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii dugsiga qur-aanka wuxuu ka galay xamar wuxuuna afartan iyo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo labadii ilaa iyo afartan iyo afartii dugsiga qur-aanku dhiganayay dugsiga hoose dhexena wuxuu ka galay xamar kun iyo sagaal boqol afartan iyo afartii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii waxbarashada dugsiga sarena isla xamar buu ku sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii kuliyadda ciidamada ayaa loo diray leyli sarkaal talyaaniga mawadena magaalada la yidhaahdo itaaliya kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii kabacdina waxaa loo diray kuliyada cilmiga sharciga isla talyaaniga modena kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii sidoo kale waxaa loo diray kuliyadda sharciga maxaa la dhahaa saraakiisha sare oo isla talyaaniga kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markaasna wuxuu aaday kuliyadda istaraatiijiyada heerka sare ee ruusiya kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii intaasi waa xagga waxbarashada dhanka khibradda shaqo haddaan u leexano ugu horeyntii markuu dalka kusoo laabtay isagoo sarkaal ah waxaa laga dhigay xogayaha taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii ilaa lixdan iyo shantii ayuu ahaa jegadaas hayay kadibna waxaa loo dhiibay taliyaha ururka horseed kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii kabacdina waxaa laga dhigay taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad kun iyo sagaal boqol toddobaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labiiyo toddobaatankii kadibna waxaa loo dhiibay taliyaha hogaanka tababarka ciidamada kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii kabacdina waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka sanaag kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lix ilaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxaa loo magacaabay la taliyaha dhanka ciidamada safaaradda soomaalida ee china kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii waxa uu ka mid noqday nimanka maxaa la dhahaa safaaradda mas-uuliyiinta safaaradda canada u joogta soomaaliya kun iyo sagaal boqol markii dee ilaa intaa halkaasuu joogay markii waddanku u burburayna halkaa laajinimo ayuu ka qaatay kadibna wuxuu ka qayb galay arrimihii puntland oo dib u heshiisiintii cabdullaahi yuusuf iyo jabhadda j b b laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo saddexdii laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo afartiina wuxuu ahaa oday ka shaqeeya dib u heshiisiinta soomaaliya ee muxuu ahaa shirkii embikasi laba kun iyo shantii ilaa laba kun iyo sideediina wuxuu ahaa madaxweynaha waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka puntland waayahay muuse cali jaamac marka maxaa lagu xasuusan karaa allah u naxariiste cadda muuse
horta wax badan baa lagu xasuusan karaa ugu horeyntii waxaa lagu xasuusan karaa dabeecaddiisa wuxuu ahaa nin aad u dabeecsan oo u dabeecad furfuran oo qof walba nin sare iyo nin hoose isku sii ula dhaqma wuxuu ahaa nin xataa hadday qofka isqabtaan islamarkii ka daba taga oo qaladaadkiisa qaato oo qofka ka raaligeliya waxaa lagu xasuusanaya inuu ahaa nin wadatashi maaragtay dadka talada la wadaaga oo aan keligi taliye ahayn waxaa lagu xasuusanayaa nin u roon oo dadka danyarta ah oo ka warqaba waxaa lagu xasuusanayaa mashaariicda horumarineed ee puntland uu ka sameeyey sida maxjarada muxuu ahaa baarida ee macaadiinta dhulka ku jidha ee la dagaalanka burcadbadeeda muxuu ahay haddii alla ku roon yahay iyo wuxuu ahaa nin isku haynta gobolada puntland si wanaagsan isugu haya oo dadka dhexdhexaad u ah oo aada iyo aada loona qadariyo loona soo dhaweeyo oday nabadoona oo asxaabulmaslaxa ah buu ahaa